إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh warka duurnimo qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaal maanta ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ergey soo doortay xildhibaan ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maraykanka ayaa duqeyn uu ka geystay shabeellaha hoose ku dilay nabadoon caan ah oo ka dhashay beesha habargidir hal qof ayaa ku dhintay degmada waaberi ee magaalada muqdisho kadib markii uu dabaq ka soo dhacay mas-uul xil amni ka soo qabtay galmudug ayaa sheegay in xasan shiiq imaanshihiisa galgaduud uu sababay in ciidamada mujaahidiinta ku soo dhowaadaan magaalada dhuusamareeb boqolaal qof ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin ay wilaayada bakool ka samaysay degmada rabdhuure iyo deegaano hoostaga sekada xoolaha ayaa laga qaybiyey deegaano hoostaga degmada baraawe ee shabeellaha hoose mas-uul xil diblomaasiyadeed ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidanka dowladda federaalk ay mar weliba u baaba'aan talo xumo ka timaada madaxdooda safiirkii dowladda federaalk ee dalka maraykanka ayaa sheegay in ujeeddada loogu duulay wilaayada galgaduud ay tahay sidii lagu boobi lahaa macdanta ku jirta ceel burur iyo hareeraheeda beesha gaaljecel ayaa sheegtay inay u diyaargarowday sidii ay deegaanadeeda uga difaacan lahayd duulaanka dowladda federaalka kadib kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha gaaljecel qaybtooda degta shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe waxaa deegaanka kunyabarow ee walaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose lagu daawaday isdaarkii ceel la helay iyo muuqaalo kale oo ay baahisay muwaasasada alkataa'ib mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in madaxda maamulkaas ay isbaarooyin dhigteen qaybo ka mida magaalada beledweyne قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ku dhowaad soddon askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaal maanta ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa ku waramaya in maanta dagaalo culus ay ka dhaceen qaybo kamida gobolkaas kuwaasoo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladan oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen deegaanka gaadaay oo dhaca duleedka wasil ee wilaayada islaamiga ah ee mudug dagaalkan ayaa ahaa mid aad u culus oo in muddo ah socday waxaana khasaare culus dhabarka loogu saariyey ciidamada dowladda federaalka ku dhowaad soddon askari oo uu ku jiray sargaal ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen dagaalkan culus ee maanta ka dhacay gobolka mudug halka ay ku dhaawacmeen tiro kale wararku waxa ay sheegayaan in dagaaladan culus lagu dilay toddoba iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo toddoba ka mida meydadkooda ay ka carareen askarta dowladda federaalka islamarkaana ay isdultaageen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararku waxa ay intaa ku darayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerarka ku dhaawaceen in ka badan intii dhimatay isla gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta qarax la beegsadeen gaari ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo marayay isla duleedka wasiil ee wilaayada islaamiga ah ee mudug faahfaahin dheeri ah kama helin qaraxa lala beegsaday gaariga ay la socdeen askarta dowladda federaalka ee marayay duleedka wasiil dagaalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo kamida wilaayada islaamiga ah ee mudug ay ka dhacayeen dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa wadnaha farta ku haya iyagoo xilli weliba ka cabsi qaba in lagu soo qaado weeraro cagmarin ah oo ay xeryahooda kusoo afjaraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaba marar badan ka dhacday qeybo kamida gobolka mudug iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaasoo dowladda federaalka looga dilay boqolaal askari loogana furtay gaadiid hub iyo agabyo kala duwan oo milatari waxaana weeraradaasi uga cansanaa dagaalkii coos weyne oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay boqol toddobaatan iyo sideed askari islamarkaana kusoo furatay agab kale oo aada u badan ergey soo doortay xildhibaan ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya muxsin xasan xaaji ayaa inoo haya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri degmada waaberi ee magaalada muqdisho uu ka degan yahay mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo xaaji cali xogta waxay sheegaysaa in xildhibaanku qaraxa uu ka badbaaday balse gaarigiisa oo guriga dhex yiilay ay waxyeelo soo gaartay geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin howlgal ay ka fuliyeen xaafadda k b b oo ka tirsan degmada hodan ee isla magaalada muqdisho waxay ku dileen nin ka mid ahaa ergadii xildhibaanada dowladda federaalka ah soo doortay gaar ahaan qaybta laga soo doorta maamulka koonfur galbeed ninkan la dilay ayaa la ohan jiray cusmaan maxamed xasan waarow waxaana goor dambe goobta laga qaaday meydkiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba laabtay weeraradeeda ka dhanka ah madaxda dowladda federaalka wixii ka dambeeyey xamladii shareecala dariirnimo ee uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga howlgalladan oo iskugu jiro kuwo ikhtiyaalaad ah iyo kuwo toos ah ayaa galaaftay nolosha boqolaal iskugu jirta saraakiil xildhibaano iyo qabqablayaal ka tirsan dowladda federaalka weeraradan sii xoogaysanaya ayaa waxay madaxda dowladda federaalka dhexal siiyeen kala shaki dhexdooda ah iyo isqabqabsi siyaasadeed maraykanka ayaa duqaynuu ka geystay shabeellaha hoose ku dilay nabadoon caan ah oo ka dhashay beesha habargidir diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka ayaa duqeeya gaari ay dad shacab ah saarnaayeen oo maraya meel u dhow deegaanka ugunji oo hoostaga degmada jannaale gaariga ay duqeeyeen ayaa waxaa saarnaani nabadoon ah oo ka soo jeeda beesha reer xaaji saleebaan waxaana xog aan ku helnay in nabadoonka iyo mid ka mid ah dadkii la socday duqaynta ku nafweeyeen nabadoonka uu maraykanku duqaynta ku dilay xalay ayaa waxaa la ohan jiray maxmuud xasan kadiib biriq wuxuu ahaa nin nabadoon u ah bulshada saleemaan ee ku nool degmada afgooye ehelada nabadoon biriq oo dhankooda inoo xaqiijiyey dilkiisa ayaa waxay sheegeen in uu ahaa nin shacab ah oo isaga kala goosho gobollada dalka islamarkaana aad ugu dadaala arrimaha xalinta khilaafaadka
waa shalay wuxuu ka soo baxay meelera xasan cadow oo u degan yahay arrimo xallintooda wuxuu u yimid degmada jannaale khaasatan tuulada ugushi arrintii uu dhameeyey ninkii uu shaqada la dhameynaya la socday xalay maqribkii nala tukaday adiga mar walba sii mooyaa afartan daqiiqa habalna sugtaa yeertay deegaanka waxay ka dhacday meel tuulada ugushi u jirtaa hal kilomitir iyo bar nabadoonka ka waran marka ma nabadoon in dhulka al-shabaab oo keliya ku ag miyuu ahaa mise in danaha beesha meel kasta oo ay la gashaba waa uu tegayey oo masaadixda waa uu ka qayb qaadanayay nabadoonku nabadoon meel ku xiran maahayn wadan international buu ahaa meel kasta u fasaxnaa meel ka xiran laba arag halka ummadba meel kasta u arku u aadayo biyahow haddee waxa yaalla alaab nafsi ay ku dhifteena meesha yaalla iyagaana duqeed cid kale wax duqeedaana kumaba garanayno diyaaradaha duqeeyey haddana wuxuu cusub maahan hadda kuwa ka horreeyey sidoo kale meesha hadda aan joogno muddo hadda laba sana kasoo wareegtay sidoo kale dad shacaba ugu duqeeyeen oo cagaar caasi wato sidoo kale ugu soo baxay waa iyaduna shacab ahaa marka beri bay ku duqeeyeen ma ahan wax oo hadda aan aan hadda noo ugda oo waxaan soo arkayna sanadyadan soo dhaafay duqayntan ayaa ku soo beegmaysa sanad guuradii soddonaad ee ka soo wareegatay dagaalkii maraykanka lagu jebiyey ee ka dhacay muqdisho sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii hal qof ayaa ku dhintay degmada waaberi ee magaalada muqdisho kadib markii uu dabaq ka soo dhacay mubaarak cumar mubaarak ayaa inoo hayaa dabaq dhismihiisu ka socdo degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo dhacay nin ka mid ah shaqaalihii dhismaha ka waday dabaqa kaasoo u geeriyooday waxyeelo xoogan oo ka soo gaartay ninkan oo lagu magacaabi jiray maxamed nuur cali abuuke ayaa ahaa nin naafo haddana xamaasho siduu sheegay walaalkiis cabdimajiid nuur cali oo saxaafadda la hadlay ninka horta oo geeridu ku imaaday waa walaalkeyga oo maxamed nuur cali ayaa la dhahaa naaniistiisna dadka shacabka wuxuu u yaqaana abuuki u yaqaanaan marka ilaahay makuu darnaado goob shaqoo nin iska xamaashtuu ahay oo i caabiyo marka goobtii shaqaa soo joogiya adiga alaabo culus ah soo waday adiga khadartale askimaad iska soo dhacay ninnin luwahana waxyar naafakayn waa iska ahay marka tabartii u deerisi wax culusna waa wadi birtii wixii aa ku soo laabato marka adiga madaxii iyo waxa maskaxdii laf ka jabta iyo dhiigiyo wixii u dhacay aad ku imaaday ilaahay makuu darnaado aniga xmarweynaa jooga walaalkaay dhaawaca waa isbitaaloo joogaa liisoo dhahay islamarkaad dabka marayn walaalkaay oo dhintaa alxamdulilah ilaahay qadartiis waaye dadka qaar ayaa siyaabo qaldan u fasiray dhacdada iyagoo sheegay in ninku uu dabaq iska soo tuuray balse gobojoogayaasha iyo ehelkiisu waxay sheegeen inuu soo dhacay mas-uul xil amni ka soo qabtay galmudug ayaa sheegay in xasan sheekh imaanshihiisa galgaduud uu sababay in ciidamada mujaahidiinta ku soo dhowaadaan magaalada dhuusamareeb cabdulfataax faarax diiriye ayaa inoo haya cismaan ciise nuur taardhuleed wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug ayaa dhaliilay joogitaanka xasan sheekh ee magaalada dhuusamareeb wuxuu shaaca ka qaaday in xasan sheekh uu culays iyo dhibaatooyin kusoo kordhiyey magaalada dhuusamareeb isagoo soo bandhigay tusaalooyin uu arrinkaasi ku muujinayo taar dhuleed wuxuu sheegay dagaalkii uu xasan sheekh kula jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socday galgaduud uu labadii bilood ugu dambeysay kusoo ururay in difaacyo laga xirto magaalada dhuusamreeb oo ah halka uu joogo xasan sheekh intaa wuxuu ku daray inuu jiro qalad iyo isku dhexyaac badan isagoo xusay inaysan xilligan dadkii dagaalka taageersanaa u muuqdaan kuwo quustay oona faraxsanayn laba bilood kadib dagaalkii al-shabaab dhuusamareeb baa difaac looga jiraa safarkii madaxweynaha wuu fashilmay ayuu yidhi wasiir hore taar dhuleed dowladda federaalka ayaa jabkii ugu dambeeyey kala kulantay deegaanka ceel la hele ee wilaayada galgaduud halkaasoo dib looga qabsaday ciidamadeeda laguna dilay in ka badan toddobaatan halkaasoo sidoo kale maxbuus iyo hub iyo gaadiid looga qabsaday boqolaal qof ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin ay wilaayada bokool ka samaysay degmada rabdhuure iyo sidoo kale deegaano hoostaga cabdiraxmaan bedar kaydsan ayaa faahfaahinaya iyada oo ay weli ka socoto wilaayada bakool qaybinta sakada ayaa waxaa mar kale laga qaybiyey sakada xoolaha nool degmada rabdurre iyo deegaanada hoos yimaado sakadan oo la siinayay dadka ay ku waajibtay ayaa waxaa ka faa'iidaystay fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmada rabdure iyo deegaanada hoos yimaado ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaga oo farxad ka muujiyey dadkan ayaa waxaa la siinayay geel iyo ari waxaana qaybinta sakada ay u dhacday sidii loo soo qorsheeyey waa kuwaan dadkii la siiyey sakada oo ka waramaya wixii la siiyey mahadiis gaalanana sii neefku gaalayeed hadloonana sii ani eedanka faraxsana magaalay maxamed xasan cabdiraxmaan maxamed xasan adle eree deegaanka la galayu geeka rabdhuuri roogna banaanka rabdhuuri neef gaale liisii neef afarjaree liisii eedayeedanka faraxsana zeka magaadan hata goor geeka koogyinge eedayeedanka faraxsana alxamdulilaahi farhad eedan sarayta ilaahay gaala jibi jabshokeenka sahlanki hata oo kale hadla gawaala kulturanga yaa dhafadaan marwil ba ilaahay gaalada jibi gaalada ilaahay jibi reesaasa yaa mujaahidiinta ilaahay galantiyo korkuweela eeda yeeda anka taageerana ilaahay jibi gaalada ilaahay jibi shamaatin abdiraxmaan deegaanka wadajili deegaanka marooga degmadii rabdhuure akhyaartii sharafta lahaytii alrakadii ka guulaysad yaa roog geeg malisaysadana firinga ornama gaadan geegan bilaaw ah asayid anka farasana sa sharaf anka farasana ilaahay amaadano jidi ummad mulsanka la guura guul wanaagsan
bismillaahi rahmaan rahiim magacayma maxamed barisaliere deegaankan ku qooymay waa ahaa ilaahay ka mahadsan deegaanka leerhaa boqof geeka mayrooda degmada rabdhuur alxamdulilah alxamdulilah ilaahay ka mahadsan rabdhuur deed mayleysiay sidane firinga ilaahay ka mahadsan dugka hor maya geeka leh geekankooda beeroley beeroley iyo saasa lahaay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayanka maadana mahadi kale mujaahidiinta xarakata mujaahidiin al-shabaab ilaahay ini garabshoo guulsaar gaalada jabtay allina maatare insha allah bidnillahi kariim taas ilaahay farajayaan sanad walba waxaa wilaayaadka islaamiga laga qaybiyaa sakada waxa ayna ka mid tahay astaamaha waaweyn ee muujinaya ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka kale sakada xoolaha ayaa laga qaybiyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa mar kale xoolaha sakada ka qaybisay deegaan dhaca duleedka degmada baraawe iyo meelo kale oo ka mid ah shabeellaha hoose haddii aan ku horumarno duleedka baraawe dad iskugu jira fuqare iyo masaakiin ayaa goob fagaari ah lagu guddoonsiiyey nuucyada kala duwan ee nicmooleyda la dhaqdo kuwo waxay heleen geel qaar kale ari halka kuwo kalena la siiyey lo waa kuwan qaar ka mid ah dadkii wax la siiyey oo ka hadlaya dareenkooda farxadeed
magacey ibraahim maxamed cabdiqaadir waxaa i siisay wilaayadda qaaleen geel oo afar jir ah waxaa liigu siiyey eelka xaraarka marka anigan deegaankay waxaa waaye soona gebageba ilaahay mujaahidiinta guul ha siiyo marka wilaayadda ilaahay guul isii qofkii looga soo qaadan ilaahay miisaankiis ha u kabo aniga shan neef aryaa iga soo aaday walaalaha mujaahidiinta meelkas ay joogaan waa ku mahadsan yihiin ilaaha khayr ha siiyo ilaah ha ku asturo ilaahay wax khayr qabo hana siiyo anuu alla noo barakeeyo cabdiraxmaan axmed cali degmada xalifii shan neef oo er ah aadan ugu mahadsatay walaayadda madaxwey kor allah dhigo khayran iyo rijaa
qaar kale oo ka mid ah dadka la siiyey xoolaha sakada ayaa iyaguna u duceeyey mujaahidiinta
magaceeya maxamed moogi maxamed qaalo sakanlisii mujaahidiinta ay siiyeen iga barakeeye gaaladan ilaah allah jabiyo mujaahid kor allah ka dhigo cali maxamed xuseen anigoo ah oo maanta alxamdulilah farxad ku joogo oo shan neef oo ari ah oo la isiiyey alxamdulilah ilaaha ka mahadsan walaayada gacanteeda kor allah ka dhow muslimiin meelba joogto dhan allah u taameeyo gaalo allahajabiyo kufri ma rabno ilaahay nagama dhigo maana noqonayno gaalo allahajabiyo bismillaahi raxmaan raxiim cadar gurayaa laydhahaa oo waxaan ka imaaday deemaay walaalayaasha muslimiinta ceelqareerkaoo maanta qaalingeela laigu siiyo muslimiinta meesha meesha joogo khayr allaha siiyo ilaahayga boqorka ah ilaahay gacantooda kii korraysa allaha ka dhigo goobaha kale ee laga qiibiyey xoolaha sakada waxaa ka mid ah deegaano u dhow toorotorow marko jannaale iyo buulamareer oo dhammaantood ka tirsan shabeellaha hoose qaybinta sakada xoolaha ayaa weli ka socota wilaayaadka islaamiga ah waxaana meelaha dhowaan laga qaybiyey ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka mas-uul xil diblomaasiyadeed ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidanka dowladda federaalka ay mar weliba u baaba'ayaan tala xumo ka timaada madaxdooda dhanka kale safiirkii dowladda federaalka ee dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegay in ujeeddada lagu duulay wilaayada galgaduud ay tahay sidii lagu boobi lahaa macdanta ku jirta ceelbuur iyo hareeraheeda wararkaas waxaa faahfaahinaya muxsin xasan xaaji cabdulaahi abuukur armaan oo ah siyaasi qoraa ah horeyna u soo noqday safiirkii dowladda federaalka ee dalka maraykanka ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda soomaaliya wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqay dagaalada ay dowladda federaalka sheegayso inay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo markaa kaashanaysa dowlado shisheeye oo uu maraykanka ugu horreeyo armaan oo la hadlaayey mid ka mid ah warfidiyeenka online-ka ayaa tilmaamay in ciidamada dowladda federaalka ay u dhintaan had iyo goor istiraatiijiyad xumo dagaal wuxuuna sheegay in labaatan goor la weeraray xeryahooda khasaare ba'anna la gaarsiiyey wuxuuna tusaale u soo qaatay dhowr dhacdo wasiirka difaaca iyo waxaan yahay soomaalida saddex mar aan aniga ma qabata laakiin midaan qaba waxa waaye istiraatiiji xumo awgeed in lagu soo jiiday oo la keensaday duurki meenaan lagu xisaabtami karin waana kuwan ciidamadeenna waxa ku dhacaya aad aragtid aan qofna fasirin karin waxaan ugala jeedaa ciidan dhan oo meel la geeyey maanta waxaad maqlaysaa berrito waxa waaye ciidankii markay soo tooseen intaasoo baabuurna waa maqantaa intaasoo baabuurna waa la gubay intaasoo ciidan ebera laga dhigay qaarna duurkiiga dhowr maroo isku xigtay noqotay sidaad sidaad la socotaa masagawaa ha noqoto caws weyn ha noqoto tirada yani ilaa iyo waxay gaaraysaa labaatan what is happening there marka istraatijiga xunun ka hadlaya taas waa abuukur armaan safiirkii hore ee dowladda federaalka u fadhiyey maraykanka ayaa daaha ka rogay sababta uu xasan sheekh u jooga dhuusamareeb iyo waxa ku hoosduugan dagaalka lagu soo qaaday wilaayada galgaduud wuxuuna sheegay inuu jiro qorshe lagu doonayo in lagu boobo khayraadka ku jira gobolka galmudug because issuegaasa maanta important waa issuega uraniumka waay sidaan ognahay markaad oil iyo waxaas iyo rig inaad sarab garaysa iyo howlo badanay u baahan tahay illegal mining waxaas oo dhan uma baahan qof kastoo xamartaga adi waxaad weydiisaa adiga haddii aad joogtay waxaad isweydiisaa habeenkii intaasoo dayaarad maxay samaysaa oo ka degto oo ka kacda bal ii sheeg maxay samaysaa yaa waa passengerka oo oo qorax diidka oo habeenkii un safro habeenkaas yani is that what's going on mise howlo kalaa meesha ka socdo galmudug arrinteeda bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii aqoon-yahan ay wareysatay idaacadda alfurqaan uu bidhaamiyey xog ku aadan in dowladda faransiisku xasan sheekh ku cadaadinayso dagaalka galgaduud si ay u hesho macdanta yuraniyamta ee ku jirta ceelbuur maadaama faransiiska laga soo ceeriyey waddamadii galbeedka afrika ee uu muddo dheer gumaysanayey khayraadkoodana boobayey beesha gaaljaceel ayaa sheegtay inay u diyaargarowday sidii ay deegaanadeeda uga difaacaan lahayd duulaanka dowladda federaalka kadib kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha gaaljaceel qaybta degta shabeellaha hoose qaybta degta shabeellaha hoose iyo kan dhexe maxamed daar cali sow ayaa inoo haya kulankan oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jowhar ayaa ahaa mid wadatashi ah oo isugu yimaadeen nabadoonnada waxgaradka iyo ugaaska beesha gaaljecel qaybtooda degta wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kulanka ayay beesha ku caddaysay in ay u diyaargarowday deegaanadeeda inay ka difaacdo duulaan kasta oo kaga yimaada dhanka dowladda federaalka waxaana kulanka fariin adag loogu diray xubnaha ku jira dowladda ee ka soo jeeda beesha kulanka ayaa laga soo saaray bayaan ay u dhammaayeen hoggaanka dhaqanka waxgaradka iyo nabadoonnada beesha gaaljecel qaybta degta wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaan ugu baaqaynaa murtadiinta ka dhalatay beesha inay ka tooba keenaan waxa ay ku jiraan number afar waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku lug leh abaabulka macawisleyda inay faraha kala baxaan nabar shan beeshu kama raalli noqon doonto sii joogista macawisleyda ee deegaanada beesha gaal jecel nabar lix beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaalada iyo gaaloraacyada
odayaasha beesha gaaljecel ee ka socday gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo kulanka ka hadlay ayaa ayiday bayaanka maalintii xasan la magacaabay oo madaxweynaha eh, dowladda ridada uu noqday iyo hadda inta ka dhexaysa xasan carro gaaljecel duqayn iyo dhibaato iyo balaayo oo nagu sameey wax isxaan oo noo sameey ma jirto xasan marka waxaa len xasan noola wareeg ogogaaluraa uma adeegayna irigayna arabyaaloo orka loo deeya eelageel ilaahanasi aaran daba joogo eelageel ilaahanasi aaran daba joogo islaamkana eex ma garanayna arrintaayna taas waa eex ma garanayna arrintaayna taas waa eex ma garanayna ugu dambayntii kulanka waxaa soo gebagabeeyey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi maxamed isagoo bogaadiyey kulanka ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha ee labada wilaayo ugaasku waxa uu sheegay hadafka iyo mabda'ooda in uu ku cad yahay bayaanka ay soo saareen isagoo fariin u diray dadka beesha ka soo jeeda ee ku jira dowladda ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa geeska kale ka hadlay dhibaatooyin uu shabeellaha hoose ka wado xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan baarlamaanka deegaanadeena maanta meeshii ugu shidneed ee beesha ku tashanaysay ee ukumaha u yeeleen ayuu daahir soo duldegay asigoo sheeganaya xorayn bilaahi calaykum dadka beesha u dhashay waxaan leenahay daahir inuu dadkeena shacabka ku laayo waanbat oo baca hoosteed ka sheegto miyaa dul xorayn ah madaxgiisi ragguu soo diray macawisayna in dadkeena ku laayaan ee suuqeenna burburyaan miyaa xorayn dal ah dilka nabadoonnada iyo dhaca bulshadeenna iyo abuuridda aana qabiil miyaa dal xorayn ah taa waa marag ma doonto waa su'aal jawaabteeda ay caddahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad daahir wuxuu ku soo duulay ee u soo qalab qaatay ee loo soo diray waa inuu dadka ee ilaahay deegaankaa dejiyey ee amniga iyo nabadda ku haysto inuu amniga iyo nabadda ka qaado kabeel ahaan inuu isku diro ayuu meesha usoo fadhiistay maalintuu yimid galabteedii dadkii ganacsatada reer biri weyne ee u tagay wuxuu kula kacay xarig wuxuu kula kacay ee maaragtay garaacis madax furasho ayaa qaarkood looga soo daayay odayaasha iyo hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa marar badan isugu yimid kulan kan la mid ah iyagoo si cad kaga soo horjeestay dagaalka uu abaabulay xasan sheekh waxaana beesha ay adkaysay in ay haystaan nabad isla markaana deegaanada ay ku sugan yihiin lagu maamulo shareecada islaamka cidna aysan ka yeeli doonin in lagu soo duulo dhulka ay degaan waxaa deegaanka kunya barow ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose lagu daawaday isdaarkii ceel la helay iyo muuqaalo kale oo ay baahisay mu'asasada alkataayib mahad cubeyde ayaa faahfaahinaya dadweyne fara badan ayaa xalay fiidkii u soo daawasho tegay filimkii ceel la helay oo ay dhowaan soo saartay alkataayiba iyo muuqaalo kale oo dhowaanahan ka soo baxay mu'asasada kuwaasoo lagu daawanayay bartamaha magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah dadkii daawanayay muuqaaladan kala duwan ayaa la hadlay idaacadda alfurqaan waxayna dhiibteen aragtidooda ku aadan muuqaalada ay arkeen
walaal wuxuuda horta waan joogay oo muxuuda filimka markuu bilaawanayay filimkana muxuuda waxaan ka arkayay cadowgii iyo murtadiintii waxaa waaye la xasuuqayo la burburinaayo oo muxuuda wixii iyaga hubkii iyo saanadii iyo wixii ay wateena laga soo qaniimeysanaya macnaha ceel la helay mina murtadiinta horta ilaahi subxaana wa tacaala meeshka jibi hubkiyo kulli salbandigii baabuurkii iyo lagu qabsada taasna ilaahi subxaana wa tacaala bifadli illaahi huma bifadli almujaahidiina taas ilaahi subxaana wa tacaala inala tiiriyo haddina ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta ilaahi gargaari haddina meesha waxyaalaha cajiibka salbandigii u kumid ah menaha oo hasan garguurta walaa isku hadalaaya oo beenta u sheegaaya walaa isku koodaaya mina iyo walaa salbandigii mina xumi maalin kale horta sidoo kale mid ka mid ah dadkii daawaday filimka ceel la helay ayaa isaguna sidan aragtidiisa u cabiray
haa si fiican waa daawaday filinka xalay marka soo baxaan daawaday haddana waa daawaday walaayada soo bandhigtay alxamdulilah qulubteenna waxaa waaye ilahi subxana taala waxaa waaye gaalada farxad aan ka qaadnay oo yashku suduura qowmu muuminiin ilahi subxana taala waxaan ka baryaynaa inuu nasrigiisa nasiiyo rabbi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in gaalada haziimo iyo jab ilaahi geliyo insha allah mar walbana waan duceynaynaa insha allah ducadana mar walba waan wadnaa insha allah xillada salaadada mar walba waan duceynaa rabbi baa ku mahadsan ugu dambayntii qaar ka mid ah dhalintan aan waraysanay ayaa fariin u diray dhallinyarada muslimiinta
والله waxaan u dirayaa in ilaahay subxaana watacaala lagu xirnaado kitaabka rabbina la difaaco mar walbana aan ahaano kugu u taagan diinta rabbi gaaladana waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha suhamusho ilaahay subxaana watacaala waxaa waaye mar walba dilkooda waxaa ka jecelnaana inay soo islaamaan toobadana ilaahay subxaana watacaala ay u tooba keenaan intaasaan ugu baaqaya fariinta ugu dambeyso oo dhalan muslimiinta u dira waxaa weeye in ay jihaadka isu heleelaan cadowgan oo ilaah subxaanahu wa tacaala diinkiisa uu ku soo duliyo inay eh, waxaa waaye islaamka iyo garab ay ka siiyaan oo waxaa waaye camalka ay soo aadaan oo jihaadka waxeedoo maanta suquurta looga baahan inay yimaadaan waxaa wallaahi wax kaleeto maanta ma jiraan aana ahayn in la jihaado waxa ku soo duli waddankeena waa gaalo waxaana heesto waa murtadiin
filimkii ceel la helay ee ay shalay galab soo saartay mu'asasada alkataiba ayaa waxaa daawaday dadiwo fara badan oo ku nool daafaha caalamka warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegeen madaxda maamulkaas ay isbaarooyin dhigteen qaybo ka mida magaalada beledweyn maxamed ciise ayaa inoo haya gudoomiyaha arrimaha bulshada hirshabeelle ayaa sheegay in madaxda maamulkaas ay isbaarooyin dhigteen goobo badan oo ku yaala magaalada beledweyne wuxuu ku hanjabay inuu leeyahay awood uu isagana isbaaro ku dhigan karo haddaan wax laga siinin awood qaybsiga maamulka oo isaga laga qaliyey magacuyaalna laga dhigay intaa wuxuu ku daray in isqabqabsi badan uu ka dhex jiro maamulka gudihiisa uusanna ilaa iyo hadda wax shaqo ah qaban wuxuuna shakhsiyaad maamulkaasi ka tirsan ku eedeeyey waxyaabaha ay kasoo dawarsadaan hay-adaha shisheeye aan isaga waxba laga siin cabashooyin dulmi iyo khaldaad ka dhex jira maamulka gobolka hiiraan waayana soo jiray xaaladda ugu badan ama waxa ugu badan waxay tahay maalintii loo soo magacminta ka dhexaysay xafiiska arrimaha bulshada heer gobola lagu soo magacaabay wax shaqo oo ku saabsaysan arrimo bulsho aan qabta ma jirto waxa u qababayna waxay ahayd dhibaato iyo broblem iyo isqabsi iyo wax badan oo ka jira hay-adaa wax keenay shakhsiyaadaa qaata oo hebel iyo hebel ahoo maanta la yaqaan waa ku tagrifaleen ayagaa waxa la gudoomiye gobolka ahay ayagaa degmo ka ahay wax kastana ayagaa waxa la maxal lahaa qaad dowladda wax soo dhiibtay federaal soo dhiibtay intiiba shacabna ma gaarin nin kasta isbaaraa magaalada u taalo eraboorka isbaaraa taallo eraboorka diyaarsada isbaaraa taallo ragaa isku haysto kastamada isbaaraa taallo qof kasta iyo qof kasta qabay maxal isbaaraa meel u taallo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaa ku daray inuu isaga isbaaro dhigan karo isagoo mar kale maamulka hirshabeelle ku eedeeyey qabyaalad iyo ninjeclaysi aniga awooda maanta ku dhigan waaya malihi qof kasta wuxuu soo qaata asagaa qaata saaka inta wiil magaala u dirsan intaas isoo qaada dhigra inta soo qaadana anuun ka qaadan karaa waana awoodaa waana awoodi karaa xilligaasaan la joogaa cida ugu heebaysanayan maligu ninka madaxweyne ku-xigeenka sheeganayo kan guddoomiyaha sheeganayo wasiirada waxa sheeganayo waxa dhan dulmi iyo qabiil iyo qurnay ka shaqaynayaan maamulka hirshabeelle uu shisheeyuhu dhisay ayaa ragaadiyey khilaaf soo noqnoqda lamana oga halka uu ku dambeyn doono warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon dhegaystiyaal waa inaga intaa